ijaasadii loqaadna waa lamid haw darsigii hadduu doono waa ilmaha yaroo ciyaarayo jeedabe laakiin majliskii waa xaadiro dadkii kitaabkii sheekha laga dhegaysanayo ama lagu dul aqriyayo uu joogo la geeyo xaadiriinta marka la qoraye dee kitaabka joogay ama darsiga joogay de waa lagu darayaayo waa dadkaa iyaguna sheekha ka wariyey ayuu noqonaya oo bal markaa samaaciisii waktiga caynkaasa wax la tirsanayo ictibaar uu yeelanayo wey walow waktiga loo baahdaa wakti dheer ay noqon doonto isagu laakiin sidiisa uu isagaba baahanayo ataanid uu yeelanayo kutubtii haddii uu ninku musnad yahayna si aan sheegayno markuu da aanu aqoon kala lahayn isnaadkiisa loo baahday dee isagoo da-un loo baahan doono bal markaa taasi waa la ictibaarinaya saa daraadeed ba ahlucilmiga waxay dhacaysa marka ciyaalkaa yar la keeno duruusta ilmuhu shan jir hadduu gaadho way u qori jireen markay dadka qorayaan ruuxan samica ayay u qori jireen hadduu kaba yar yahayna waxay qori jireen xadara ama waxdira uu yimi ama waa la keenay oo markaa ruuxaasi maaha ruux riwaayadiisan la ictibaarsanayo darsiga caynkaasa kada nafteeda waxay nooga maxfuuda dee kutubta maqduudaadka ama safaxaadkay lasoo madbaceeyeen inta badan ama ijaazaadka ama balaaqaadka jira iyo duruus samaacaadka ku qoran samaacaadka kuba qoran cibaaraad saasa waad arkaysaa hebel iyo hebel iyo hebel baan maqlay waxadara fulan wa fulan oo ama uxdira fulan wa fulan oo macnu uu yahay waktigaa da-dan may gaadhin bal taas baa jumhuurulculamaa qowlkood yahay laakiin waxaa jirta bacd alculamaa le iyaga xujadoodna xadiis habeen dhaweydna aan soo maray oo maxamed ibnu rabiic saxaabi aada u yaraayoo la yidhaah yihi waxaan caqliyaysoon garanayaan animka xusuusnayba tufid rasuulka ilaahay wejigayga uu kuba tufay iyo iyadoo dalwi markaa ceel iyaga xaggooda ka aqalkooda kuba yaala ama gurigooda iyo xaafadooda laga soo qaaday mudaaa mudaca ahaan iyoayay ugala yimin rasuulku salawaat ullaahi wasalaamu calayh shanjirna waa markaa taasay ku xadeeyeeno waa kan xadiiskiisina laba wariyey bal bukhaari ma tahay saxu samaacu sagiir bay cunwaanku ahayde bal taasba weeye taas baa jumhuur culamaa qowlkoodu yahay laakiin qowlka labaad ee uu soo naqliyay waxa weeye dee taasi maha sunno mutabacay leeyihin xadiiskii ruuxu da-daa in ka weyna tamyiiskani waa ugu xasili karaaye garashadii kolkood isagoon da-daa gaadhina tamyiiska waa yeelan karaaye ha lagu xadeeyo tamyiisun tamyiiska tanna fahmu lkhitaab oo raduljawaabna waa tamyiiskun madhabara wixii uu inoogu muuqanayan kuba garanaynay markaa ilmuhu kol hadduu tamyiis leeyahay oo khitaabkii uu fahmayo jawaabtii uu celinayo samaac baa loo qoraya riwaayadiis way ansaxaysaa riwaayadii waxaa kuba wariyey bal markaa haddii aanu heerkaa gaadhin tamyiiskaa lahayn xataa da-dii shantii ha gaadhi ama lix iyo toddoba ha ade marka ayaanu ansixin bal waana tay raajax yeelaan laakiin tan kalena waa qaalib oo qaaliban shanta marka la gaadho tamyiiskaasi wa xasilaawa haddaba falkamsu ay falmuctabaru waxa loo fiirinayo fii sixati samaaci ruuxa maqalkiisana uu cid wax ka maqlayo sixadiisa oo dee kutub waaweyn maanta ayaaba duruqda laynoogu soo taxamulay ama qeyb kamid a musanaf cabdirazaq oo kaliya ama kutubtiisa abu isxaaq adabari oo aadna markii dambe u cumriyey ahaa kutubtiisaasna taxamulayba ama wariya de waxa weya dariiqiisa laguba wariyo waktigaas aabihibaa waa yaraadu oo de waktigu toban kaba si yaraa ama ayohed adigu u yaraawn waana taa markii dambe sanadkii uu galay sanad caaliyana way noqotayba sanadkiisi falkamsu liljumhuuri macnaa falmuctabaru fii sixati samaaci alkamsa e alkamsu min asiniin liljumhuuri jumhuur agteeda waa qowlka jumhuuri ay leeyihiin aw amase almuctabaru fii sixati samaaci fahmu lkhidaabi hadalkan ruuxa loo jeedinaye lagula hadlayuu fahmayo weeye iyo waradu celin jawaabi jawaabtiisii uu celinayo markaa waa ruux tamiisla wax kala soocayo weeye markaa taasna de qaaliban markaa shan la gaadho horta waabay jirtaa walaakin iska istiraaki waa iska laakiin waa wasankunbu kuwa buuxiyaan filayahay wada walaakin daa qowlkan dambe oo ah in lagu xadeeyo da-da ruuxa ama waktiga samaaciisa oo ansaxaya inuu mumayis yahay tamyiiskiina tafsiirkiisi baaba afhamulkhidaabi warad liljawaabi ah asawaabu qowlka sawaabka weeyo hadduu markaa afar jirba yahay tamyiiskaa leeyahay si culimada qaarkood ka dhacday inay dee u ogolaadeen ama ay dee samaaca u qoreen de da-daasha markay yar eegeen ay ikhtibaareen waxa weeye waa tamyiis buu leeyaho samaaciisii wuxuu noqonayaa mid la ictibaariyo taasba weeye xagga hoose beydka uu dhigtay waqiila man bayna alximaari wاlbaqar faraqa saamicun waman laa faxadar horta waa beyd alfiyada ciraaqi weeye oo markaasan ka hadleeyay baynu soo qaaday waxaana in dee cibaaradan fahmulkhitaab waradduljawaabna way kuba sugnaydba xagga marka la eego tamyiisku muxuu ku xasilayaa ayay dee tafsiir yahay kan aan hayne fahmulkhitaabi waraddu liljawaab nin xaafido isagaaba sheegay oo qaala bihi lxamaalu baa beyd ka dambeeyey kuba sii sugnay oo waa muusa bnu haarun alxamaal ayaa tamyiiskii iyo waktigaa ruuxa samaaciisa la ictibaarin karo ee la odhanayo tamyiis buu leeyahay ayuu sidan ku xadeeyey oo halkaa taa hore ay ahayd dee fahmulkhitaabi waraddu liljawaab ayuu isaga kaba dhigay ilmihii yaraa hadduu dameerka iyo dee neefkan ama saca kala garanayu kala soocayo oo kana dameer u garanayo kana sac u garanayo onan iskaga darsamahayn marka waa mumayis taas buu yihi oo waa muuse bn haarun alxamaal ujeedadu waa tamyiiskii unbay sa fasiray maxaa tamyiis ku xasilaya markaa beydkana ciraaqi baa leh waqiila man bayna alximaari wاlbaqar faraqa saamicun saamicna wuxuu uga jeedaa dee waa manta khabarkeedii ruuxii heerkaa gaadhay ee dameer iyo sac kala gaartay inay iskaga darsamayni saamicun ku wax maqlay wey eeg maqal waa maxay macnaa samaaciisu waa mid maqbuula ama muctabaro waxaa loo qorayaa hadduu majliskii darsigii joogo marka dadkii xaadiriinta dabaqadii samaaca la qorayo waktigoodai qori jireen samiica wuu maqlay waman la ruuxa aan kala saarayna faxadara waa yimi uun oo isaga markaa looma qorayo saamic ama samico looma qoraye ruuxa waxaa la odhan oo loo qori marka magaciisa lagama tegaye xadara ama uxdira ayaa la odhan cibaarada waa taasoo saamicun iyo waman la faxadar macnaheeda taasi wahuwa maqbul bishardi اlxulumi kakafirin aslama kabni mudcimin wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala ilmo yar xadiiskii baan haynaa waa riwaayadii waxbuu wariyey ilmihii yaraa hadduu isagoo da-daasoo tamyiis leh laakiin weli aan qaan gaadhin axaadiis uu maqloo dabdiyo uu xifdiyi karaa dee macnaa fahamkii iyo bal macnahan imaka aan doonayna haba maqnaado laakiin waktigaas waa soo aragnay dee carruurta yarba qur-aankii way xafidayaan oo axaadiistii la xafidsiiyana hadduu riwaayo u leeyay intaa uu qur-aan kaba xafidiyo in leegiyo in ka badanba waa ka xafidi karaa khaasatan ruuxii qaabiliye u lahaa ee lana siiyey habkii oo loo suurtogeliyey habkii uu kuba xafidi lahaa ilmii markaa isagoo aada u yar buu axaadiis aada u badan xafidi karaa riwaayana uu yeelan karaa si aan maqalo dee maqalkaasun waa riwaayan aqrintan uu dhegeystay ama sheekh lagu dul aqriyuu joogo oon laba macnaynahayn waa riwaayo arrinta waa riwaayo haddaba kaas buu sheegayaa haddii bal markaa axaadiistii uu imika warinayeyba ay waktigaa ahayd yaridii marka dambena waa weynaaday axaadiistii buu warinaya uu yari ku taxamulay xukunkii muxuu noqon tiiba muxuu ihi wahuwa xadiidkiisu kaa yar maqbuulun ku la aqbalayo weeye kol haddii bishardi lxulumi bishardi an yu-adiyahu inuu guto laakiin shardinteed bacda alxulumi qaangaadh dabadi oo ilmihii yarihaya yaridaa wax ku xambaaray hadduu markuu qaangaadhay axaadiistii uu yarida ku maqlay uu dadkii gaadhsiiyo isagoo xadahanaa fulaan can fulaan leh kol haddii wax kaloo loo celiyo oo ama dee fisqigiisa ama dabdi la-aantiisa iyo waxyaalahaasi aanay jirin umuurihii kalena ay noo dhan yihiin aqbalka ay noo dhan yihiin waa la aqbalayaa saa daraaddeed baaba asxaabtii rasuulka dadkii waktigiisii yaryaraa axaadiisna aan qaan gaadhinba rasuulka ilaahay waktigii axaadiisna rasuulka ilaahay ka maqlay inoo soo xafiday waa tan kutubta ay noogu sugan tahay ee la warinayo ee iyaga ay noo soo wariyeen dadkiina ay kaba wariyeen marka hadduu inta uu yar yahay eenu qaan gaadhin hadduu yidhaah anigii waa darsi uu fadhiisto ama uu yidhaah xadiiskii xadasanaa fulan uu wariyo laga aqbali maayo weli dee waa kanoo ma qaan gaadhin oo dabdigiisii iyo umuurihiisii hadba markaa layskuma hadlayn karo kol haddii uu markuu qaan gaadhay dabadeed guto dadkii gaadhsiiyo wixii uu yaridii ku taxamulay lama odhanayo yaribuu ku xambaaray waxane waa la aqbalaya inta wahuwa xadiiskiisii waa kaa yar wixii uu wariyey yaridii uu ku wariyey weeye intii uu yaraa maqbuulun ku la aqbalayo weeye waa la aqbalaya laakiin shardi buu sheego bishardi lxulumi waa bishardi adaa'ihi bacda alxulumi oo dee waxa weeya bishardi an yu-adiyahu inuu guto gaadhsiiyo cid oo u isagu sii wariyo shardinteed bacda alxulumi intii uu qaan gaadhay dabadeed sidai asxaabta yaryarayd ba arrintoodu ay tahay ka kaafirin waxaa tan laba mida oo tan u nadiiro dee markaa laba mid iyo isaguna tan xukunkan kulaba mida ka kaafirin gaal isagu wax taxamala ee isagu wax wariya mara waa fi xaali kufri oo markaasna aslama isagu islaamay wa adda dee gutayna wixii uu markii hore wariyay bacda islaamihi dheh islaamkiisii dabadeed ka kaafirin sida gaal oo kale loo aqbalayo riwaayadiisa gaalkaasoo aslama islaamay oo markaa islaamkiisii dabadeedna xadiiskii gaadhsiiyey dadka wixii uu hore u maqlay kabni mudcimin sida saxaabigiina mudcim oo kale labada masalo isaga nadeer dhigaya waxa weeyaan un horta asalka masaladu guud ahaan ay tahay xadiiska waxaan filayaa waxbaynu soo maray oo ruuxa xadiiska warinaya ee laga warinayo waataynu soo marnay baabkii kan ka horeeyey aynu ku soo maray inuu mukalaf yahay macnaa muslim yahay baaliga oo caaqila taas baynu kuba soo maray welibana fisqi iyo khawaarim ulmuruga ka badbaaday kaas baa xadiiskiisa la aqbalaa taasoo maha haddaba markaa maxaa beytkani inooguba sugan markan la shardiyayo ruuxan xadiiska warinaya inuu noqdo muslim baalig caaqil salim min asbaab lfisq ama de waxa weya wa min khawaarim lmuru'a waa cinda aladaa waa marka isaga laga warinayo ee uu dadkii gaadhsiinayo ama taxamulkan imakaan haynee xambaaritaanka ama werinta ilmo yari waa werin karaa oo waa tan samaciisii la tirsanayo ruux faasiqi isaguna hadduu wax maqlo darsi intuu xaadiro axaadiis ama kitaab uu wariyo de hadduu markaa yidhaaho uu isagu taxamulo wila imakan haddana ana sii gaadhsiinaya taa la aqbali maayo waa faasiq ee haddii u bal markaa ka horta uu taxamuli karaa gaalki isagina hadduu maqlo axaadiis oo bal markaa taxamulo waa warin karaa waa xambaari karaa laakiin maxaa meeshii jira umuurahaasi waa cinda aladaa markuu isaga laga sii warinayo ayaa ilmihii yaraana buluuq loo shardiyay in waxa weeyaan dee kii faasiqaana cadaaladii loo shardiyay kii gaalkaana islaamnimo loo shardiyay bal islaamnimo loo shardiyay marka wixii ay dee iyagoon taam ahayn weli dadkan kaamil ahayn oo ama siqir aan u kaamil ahayn ama fisqi aan u kaamil ahayn ama islaamnimo la-aan dee kufriga aan u kaamilka ahayn ay markii hore waxaan maqlaan waktigaasi aanay werina beriga dambe ay wariyaan ay kaamil noqdaan xadiiskii lama odhanayo markii hore isagoon hagaagsan taam ahayn ayuu wariyaynaan aqbaline kii uu berigaa hore taxamulay waa laga aqbalaya taas weeye bal markaa imika masaladu saas daraaddeed bay tii hore iyo tani taa horena waa cinda aladaa bay ahayd tadna waa cinda taxamul oo labadaasay kalayiin dee yaana iska keen darsan arrintan uu sheegaya ibna mudcimna kolle xagga hoosuu idinkuba dhigtay sharaxa saxaabigani jubayr ibna mudcim weeye wuxuu yimi sanadii adigu dee labaad akhirkeedii markii dadkii beder lagu qabtay qurayshi ay iyagu dadkoodii ay dib intay xoolooga bixiyeen ay furanayeen buu u yimi si uu dad isaga qoyskoodii kaba laga qafaashay oo laga soo qabtay uu usoo furto salaad maqribna dee masjidkii meel kale u ku degaa markii hore masjidka waaba joogay salaaddii marka gashayna waaba ka baxay o dee isagu ma tukanayn laakiin iyadoo rasuulku uu dadkii tukinayo salaad maqribna tahay ayuu maqlay rasuulki ilaahay inuu aqriyayo salaad maqrib suuratu duur aqriyayay bal weliba meelo qaarkood si ugu ta'asuray ee qalbigiisi ugu dhacday aayaadka qaarkood ayuu sheegay xadiiskiisuna saxiixuu kuma sugan yahay berigaasna ma islaamina mar dambuu islaamay dee waatan beriga dambuu islaamina xadiiskiiya wuxuu maqlay imakaba dee waxa weeyaan kutubtii inoogu wada sugan yahay markaa taasoo kaleba wey takaafirin sida gaal oo kale aslama islaamay kabni mudcimin sida ina mudcim oo kale oo macnaha ujeedadu kamaa yuqbalu riwaayatu kaafirin aslama idaa addaa bacda islaamihi weeye sida loo aqbalayo oo siligaba riwaayadiis baa la aqbalaya sida loo aqbalayo riwaayo gaal oo islaamay markaa wax taxamulay qabla islaami hadduu bacda islaamihi kaasba bishardi lxulum bay hayde tanna waa bishardi lislaam uu guto wey alawalu min aqsaami taxamul kii hore ee qaybihii taxamulka ka mid ah taxamulkii waktigiisii waata aan soo aragnay waxa aan dee inaanay shardi u ahayn islaamnimo iyo markaa caqli iyo taasna waxaan ujeedaa caqli kolley shardi bay u tahay ee waxa weeyaan waa buluuq iyo aana shardi ahayn islaamnimo iyo de cadaala iyo taasa marka hore waan soo aragnay imaka halkan waxaa inoogaba bilaabmaya waa umuuro badan oo waktigoodiina aada uba badnaayo waktiga riwaaya ay aada u jirtay eh iyo in ka dambaysayba eh taxamulka iyo warintan sheekada wax laga warinayo qaybahay u kala baxdo marka ilaa sideed qaybood bay u kala baxdaa wax ictibaar laya waxay culimadu markaa ay diidaan inteeda intooda badaniba sideedaa qayboodba waxay ku magacaabaan aqsaamu taxamul waa warinta axaadiista la warinayay qaybaheedii intii buu inoo dhiganaya inoo bilaabaya kii koobaad isagoo ka bilaabaya marka muxuu ihi alawal min aqsaami taxamul awaluhaa aqsaamta taxamulka ka ugu horeeya ee ugu mudan ee ugu sareeya assamaacu maqal weeye min shaykin sheekh wax laga maqlo oo sin waa in waatan inagu cadaba uleyna walo diraayateen tay xaggii riwaayan oo saas oo dee sheekii baa hadlaya dadkii kalena way dhegaysanayaan samaac sheekha laftigiisii laga maqlo taas baa u horeysa oo waxa weeye dee rasuulka ilaahayna waaba tiisu ay ahayd oo de isagoo axaadiisi isagaa sheegayay dadkuna way dhegaysanayeen ka xafidayeen oy ka dabdinayeen bal taasba weye marka kii koobaad intaasu kaba dhigay wa waqul waxaa tidhaahaa adugu weeye ma haddii aada arrintaadu ahayd iyo sidaad xadiiskan ama kitaabkan ku warisay maqal aada sheekha cibaaradiisi iyo laftigiisii maqlaysay waxaad tidhaahaa xadahanaa fulanun leh samictu ama samictu fulanan aw samictu fulanan leh anbaa aw anba'anii fulanun baba dheh nuqila waa lasoo naqliyey oo haadihi ba alfaadahan ee aimadii waa laga soo naqliyay in loo isticmaalo wixii samaaca anba'ana waxaa kaloo tidhaahaa anba'ana de anba ayaan ciraaqiga kale amba iyo naba ayaa taalo waa laba laftiga iskuba midaya laakiin xagga wasankoodu kala duwan yahayo midna dee taa rubaaciga hamzada ku midna tadciif bay iyada kuba ahayd halkan laakiin waa tii nafteedii uun balta haddaan amba'ni markaan idhahno tana amba'na baadhebo oo waa tii nafteedii buu soo celiya lakiin ciraaqi ambaa iyo nabaa ayuu halkan soo wada dhigtay akhbaranaa dheh oo akhbaranaa dheh qaala lana waxaa kaloo tidhaahaa qaala lana zaydun qaala lana fulan iyago shibhun wixii umuuraha shabahayay waa shibhuhaa alfaadaha wixii shabahayay sa dakara lana fulan dakara lii fulan iyo umuuraha oo falyakun ha ahaado laka adiga ictinaa-un cinaayo iyo ihtimaam hadduu ihtimaamto dee alfaadahan iyo istilaaxaadka culimadu ay leeyihiin bal taasi xaggaaga ha ka dhacdo si aad wixii hagaaga ugu suureysatood ugu dambido samaciintan uu kagaba baxay walow dee waxyaalo ku tacalluqsanaa inoo yar dambeeyana qiraada ay raaci doonaan marka horta muxuu yidhi eeg laba xaalo ayaan kala ogaanaynaa kolleyna markii horena waan soo sheegay labadaa xaalo midna maxay tahay midi waa taxamulka midna waa adaha had iyo goorna al-adaa wuxuu ka ratibmaa taxamulkii khaasatan cibaaraadka uu ruuxu isticmaalaya xambaaritaankiisii ama werintiisii hore ayuunbu si ay ahayd ayuu cibaaraadka isticmaalayaano kollayde iyaday cabirayaan sheegayaan oo uu kaba ratibmaa marka maxaa aqsaamtii taxamulka ugu horeeya waa sheekii oo laga maqlo intaa waa inta uu shadriga horeun buu weliba dhammayn inoogu sheegay bal haddaba adigu haddii aada sheekii axaadiistan ama kutubtan aada ka dhegaysatay siay inaga caadadeenu tahay oo adigiina marka dambe lagaa warinayo berigii dambeed warinaysay ee muhimkina waa sanad baa iyaga meeshii ku jiray iyo riwaayo inagu waan iska bilowna uno dee inay sanad la sheegaya ma jirto hadal ma jire laakiin iyagii sanad iyo riwaaya meeshii jirta silsilo la taxayaa jirta sheekhaagii baad calaqal ku bilaabaysaaye maxaad odhanaysaa ee tilmaamaya ama cibaaro dee samaacii bal markaasna inoo caddaynaya inaad samaac aada sheekha cibaaradiisii ka maqashay alfaado dhowru inoo sheegay waxaad odhan kartaa buu leeyahay xadahanaa fulan waa sax waxaad odhan kartaa oo kale samictu fulanan yaquulu waxaad odhan kartaa bal walow istilaax inoo soo socdo ambaa amba'anii ama naba'anii ama dee jamciba amba'ana ama naba'anaaba dhaho taas fulan waad odhan kartaa walow iyada istilaax markii dambe taasi jirto oo ay tahay istilaaxa in la ogaado maxaa kalood odhan kartaa halkan iyadoo arrintaadu ahayd samaac akhbaranaa fulan waxaa kalood odhan kartaa qaala lana walow ay dhahaan dee culimada qaarkood qaala lana markay dhahaan mudaakaro wixii mudaakare lagu taxamulo ama mudaakare lagu wariyo ayay u isticmaalaan qaala lana fulan iyo wixii shabahaya dakaralada ujeedadu intaba waad isticmaali kartaa oo iyadoo ay dee taasi cibaaro ka tahay maqalkaagii aad axaadiisa maqashay bal taa weeye intaas buu iyada inooguba sheegay waan arki doonaa qiraadu ku yar dheerayn doonaa marka muxuu ihi awaluhaa aqsaamta ta ugu horeeya asamaacu maqal weeye min shaykhin sheekh carabkiisa wax laga maqlo ama lafdigii way dhamaatay beriga dambe maxaad odhan cinda aladaa waqul waxaad tidhaha adigu ruuxii dee saamicaasaa wax ku wariyayow xadahanaa fulan dhe samictu aw samictu ama dhe fulanan amba ama amba'anii ama amba'anaa fulanun dhe nuqila iska tati ma kaba dhigo nuqila waa lasoo naqliyay alfaadaha can ahlicilmi dadkii ahlucilmiga ee fanigan ahaa waxyaalahaas intaba waa laga soo naqliyey samictu la odhan la odhan amba anaa la odhan iyaday samaac arrintu ahayd iyo alfaadaha kaleba intuba wax laynoo soo naqliye amba anaa dheh adigoo dabadkaas akhbaranaa waxaa kalood odhan kartaa akhbaranaa yaa dheh oo akhbaranaa fulan qaala lana zayduna qaala lana fulanna waad odhan iyo washibhun ay washibhuha alfaadihii shabahaye falyakun aadallaka adiga ictina bal halkaas samaaci baan kaga baxaynaa kii labaad buu inoo bilaabaya marka wuxuu hi waa mid aynaan inagu inta badan aadhow lahayn ruuxina kolley dee maslaxo weyne ay kuma sugnayd oo sheekhi ma daalayo kutub badanna waa la aqriyi karaa dee majaalisna way dheeraan karaan iyadoo dee kolba markaa qaariba iska aqriyayo athani kii labaad alqiraa'atu cala shaykhi aqrintii sheekha lagu dul aqriyaye weeye oo sheekhu uu iska aamusan yahay laakiin waa dhegaysanayaa waxaan uu u dhegaysanayaa laba socda nin qaari ah ayaa ku dul aqriyaya kitaabkii oo kitaabkii baa lagu dul aqriyaya bal taasba weeye marka muxuu yihi sheekhu tusama tusma kolley waa luqati tusama tusa tusma waxaa lagu magacaabaa qiraa'adan sheekha lagu dul aqriyayo ladaa jumhuurihim culimada intooda badan agtooda bilcardi cardi ayaa la yidhaha waa cardigii qiraada cardi munaawalana waa jira markay cardi idhaahaanna waa tan inta badantay kuba dhacdaa taasba weye iyadana bal markaa in waxaa la yidhaahaa oo jumhuurtooda agtooda cardi baa lagu magacaabaa qara'ta sawaaun qara'ta adigu aqridaya oo ka aqriyaya adigu ahaataya aw samicta ama maqashaya ruux kaleo qaari oo dee dadkii waa badan yahay nin baa aqri intii kalena way maqlayaan ama adigu ka aqriyaya noqo ama qaari kale aada maqashid oo ku dul aqriyaya cardi baa la yidhahyo kullun mid kastaaba qara'ta markaa markaad adigu aqridiya markaad qiraa'o kale dhegaysanaysaba mardiyinku halkan laga raaliyo weeyo waa qiraa'adii ayaa la odhan haddaba tusma ladaa jumhuurihim bilcardi qara'ta aw samicta walxal asheikhu sheekhi xaafidun in axaadiisan korka ka haya uu yahay aw amase yaraa uu arkayo oo uu eegayo alasla kitaabkiisii asalka aydee axaadiista ugu qornayd aw amase hiqatun ruux lagu kalsoon yahay oo dadkii xaadiriintaa kaba midi yumsiku uu hayo asalkii iyo kitaabkii oo uu la socdo ninkan qaariga ah qiraa'adiisa bilamtira iyadoo wax shaki oo umuuraha kuba sugan aanu jirin halkan qiraa'adii buu inoogu sheegay sheekhu raximah llahu tacaala maxaana uu inoo sheegay horta cardi baa la yidhaah cardi munaawalaa jiroo dambeeya cardigana waa cardigii qiraa'ada dee markaa cardi la idlaaqana kanuu kuba dhacaa si dee waxa weeyaan cardi oo kale waa bandhigo ruuxuu qiraa'adiisii uu aqriyaya ayuu sheekhu uba bandhigaya sida qur-aankaba ruuxa muqriga ah dee isagoo ka aqriya maayo ruuxii qur-aanka baranayay wixii uu soo xifdiyo ama intii uu doonayay inuu aqriyo ayaa sheekhi ka dhegaysanaya oo u bandhigaya ama muqrigii kaba dhegaysanaya waa cardiun bal markaa waa cardigii taasba wey haddaba marka muxuu leeyahay in marka halkan wax farqiga udhexeeyaa ma jiro haddaad adigu qaarigii tahayna dee waa wej taxamul haddii adigu dadkii majliskii baa la fadhiya nin baa aqriyay intii kale way dhegaysanayaan iyaguna sheekhi waa lagu dul aqriyo waa wej taxamul un oo iyadoo horta waa isla mid laakiin maxaa jirta markan qiraadu ay socoto ayuu leeyahay dee umuuraha kolley halkan la ictibaarinaya taa hore sheekhu isaga aqriyayo ama kor ha ka aqriyo oo korka u ka aqriyaya ama imla ha noqoto ama yaani noqon ama kitaab hayse isaga aqriyayay kolley ama waa wuxuu xifdisay ama waa wuxuu eegayo tan dee umuuro kalea soo kordhayo sheekhi marka waxa leeyahay dee markan la aqriyayo waa inuu sheekhi do markaa waa xaafido sheekhiina isagaa lagu aqriyaya aqrintu maaha un dee waxaanu isagu riwaayo u lahayn oo uu dadkii u saxayo waxaan waa laga warinaya kul haddii laga warinayo waxaan waa riwaayo u leeya weyo sheekhadiisii buu ka maqlay sheekhadiisii wuxuu ka maqlayna waa wuxuu qornaa oo asal ahaa ama nusko ahaa oo uu saxday oo usuushii sheekhiisa waafaqsanayd axaadiisna waa axaadiis kole dee markaasu macruufa haddaba markaan lagu dul aqriyayo hadduu iskaba jeedo ama waxaanu xifdisayn de haddii axaadiis aan kuwiisii ahayn lagu dhex darana ogaanayo taasoo riwaayada markaa ma ansaxayso ee sheekina marka waa inuu axaadiisan lagu dul aqriyayo nin xaafido uu yahay si uu haddii axaadiis aantiisii ahayn meesha uga joojiyo haddii qalab dhaco tasxiix iyo taxriif dhaco haddii saqad iyo wax ka tag dhaco wixii oo dhan de si uu joojiyo oo uu saxo bal qaladkiina uu taqwiimiyo waa inuu sheekhu xifdisan yahay xifdigu shardi maaha amase uu kitaabkiisii haysto oo halkaa kalaba socdo ninkana qaarigiina uu dhegaysanayo oo de hagaag uu dhegaysanayo kitaabkiisina kalaba socdo labada xaalo waa laba xaalo caadi ah laakiin maxaa kaloo iyadna halkan iska jaa-isa haddii sheekhu xaafid maaha kitaabkiisina ma haysto laakiin naftiisii ama nuskadiisii waxa haya nin kale oo laakiin lagu kalsoon yahay kaana u kalsoonayn hadduu doono iyadoo wax la qasay oo aan wixiiba riwaayadiiba waxyaalo badan ay kusoo kordheen buu iska aamusiye nin siqa oo lagu kalsoon yaho majliska dadkii joogay ah ayaa kitaabkii haya oo bal markaa la socda oo sheekh markaa qaarigiina la socda balta iyadna wuxuu leeyahy waa lagu kaaftoomi karaa oo sheekhu isagoon xaafid ahayn kitaabkiisii haysan laakiin nin kaloo siqey meesha hayo qaarigiina uu la socdo wixii dena uu joojinayo bal markaa kaasna waa lagu kaaftoomaya intaas buu labadan bayd inooguba sheegay daqladan ku celina wuxu uhi tusmaa waxaa lagu magacaabaa ladaa jumhuurihim bilcardi qara'ta adigu aqridayaa aw samicta maqashayaa ku kaloo aqriyaya kul mardin mid kasta labada xali waa wax laga raaliye walxaal ashaykhu sheekhi markaa adigu lagu dul aqriayo xaafidun axaadiistiisa nin korka ka haya uu yahay awil asla aw maamase yara uu arkayo eegayo oo uu la socdo alasla asalkiisii oo waa nuskadii dee axaadiistiisan ee tan qaariguu ka aqriyay moytiisiiba uu haysto oo amase siqatun ruux kaloo lagu kalsoon yahay yumsikuhu uu hayo asalkii bilamtiraa shakili uu hayo dee shakili bal marka xagga hoosu shaarixu koriyey wakada in kaana siqatu yaxfadu min istimaaci sheekhi minhu cadami kaflati canhu cibaaradood madmoodo yar taqwiim ay yar baahnayde bal wuxuu kale hadalkana wuxuu kasoo qaatinay alfiyada ciraaqi bayd ahaa oo qultu kada in siqatun markaa yaxfaduhu cibaaro sidaasoo ayo bal markaas ayaaba ahaydoo bal markaas ayay cibaarada ahayd tii buu yar nasriyey ama uu nasri kaba dhigay wuxuu leeyahy waxaa lamid ah haddii ninka siqadii nuskadii ma hayo laakiin waa xaafid oo axaadiisa buu korka ka haya waana dhegaysanayaayo waa la socdaa oo aada buu ugu baraarugsanyay iyadna waa lagu kaaftoomi karaayo sheekhan hadda aana xadiidkii xifdisnayn nuskadiisii aan haysan ayay riwaayadiisii u noqon oo loo tiirinaya kol haddii ninkan siqadii uu laba socday intaa wey laakiin cibaaradan uu dhigtay yaxfad waa sadarka saddexaad in kaana siqatu yaxfadu min istimaaci sheekhi horta halkaa mintaasi waa maco de waxa weeyaan cibaarada alfiyadaba taas bay ahayd maca istimaacin taas baa faltaqtanic ama falyaqtanic cibaaro saasay ahayd waa yaxfad weliba xataa iyada marka la eego shuraaxda alfiyad iyo matniga alfiyad iyo lafdigan dee istimaaci sheekh lafdigan sheekh isaga imika halkan bayaamiye ruuxan lagu markaa nuskadan xaafidka ku ah ee axaadiisa xifdisan dee isaga istimaaciisa maanta halkan anfacaya wixii laba socdoo joojin karaye taas bay iyagu u tiirinayeen oo de cibaaradiisan imika uu isagu tan uguma fasira istimaaci sheekh kolley cibaarada may keenayn alfiyada iyo shuraaxdeedu ma keenayse waa ninkan markaa xaafidkii inuu hagaag u dhegeysanayo inuu kaafilna kaba ahayn marka wuxuu yihi sheekhu markuu inoo sheegay qira'a waxay tahay cala sheekh intaas uu inoo sheegay taasi waa qira'adii cala sheekh maxay ahayd iyo siyaalahay ku xasilayso ayaa halkan wuxuu inoo sheegayaa martabadeeda rutbadeeda marka wuxuu hi wahya qiraacadan sheekhu ama cardigan ama qiraaca cala sheekh cinda malikin malik agtiisa kal awali kii hore samaaci unbay la midtay la siman tahayba taas waalkhulfu khilaaf fi tarjiixi tarjiixkooda raajixa masama raajixa mise qiraa'ada ka raajaxsantaa la iskula khilaafsan yahayna khulfun khilaaf weeye muctali sareeyo shuhuroobayo macruufa oo dee culimadii waaweyn dhexdooda ay iskuba khilaafeenba weye bal markaa wuxuu beydkan inoogu sheegaya isagoo wixii ka dambeeya bilaabaya alfaadii adaha inoo bilaabi doonaa horta iyada mid aada ogaano oo samaaci hadduu wej taxamul oo saxiixa yahay qiraa'a cala sheekhna iyaduna waa wej taxamul oo saxiixa waana waxaan khilaaf kaba taagnayn inay jaa-is tahay inuu ruuxu qiraa'ada uu ruuxii lagu dul aqriyay uun saa wax lagaga wariyaa taasi iyada hadal kama taagno waa shay jaa-isa waana wej saxiixa wej taxamul taa dabadeed rutbadeedu halkay gaadhsiisan tahay markaa tii muxuu inoo sheegay imaam malik isaga agtiisa sheekoo aada ka dhegaysatood ka maqasho iyo adigoo ku dul aqriyaa waa isku mid midnaba mid wax noo dheeraa labadoodu way siman yihiin oo qiraa'adan sheekha aada ku dul aqriyaysa wuxun baabay la mid tahay samaaci aada sheekha ka maql oo ku adkaysamay haddaan doonaya inaan kaa maqlo dee barhkood majliskiisa u ka saarayba bal barhkood baaba dee markii mala adab xumo iyo waxyaala u ka dareemay qur-aanku isagu lahaa iyo waxyaala uu yihi waa kan oo ninkan halkaa u saaro karbaashna bal markaa waxa weeye taas bay xataa hadduu dee cid kale ka yeeli laha haruun urashid oo kan u yimi isagii oo inamadiisii wataa wakti uu madiino soo maray oo uu weydiistay bal inuu ku dul aqriyo markii hore de waa u yeedh majliskeed gurigiisi ugu yimi oo bal markaasuu doonayba bal markaa mala mahdi buu kaasi habaabihii in dee si u gooni kitaabkii ugaba maqlo dadka la saaro uu diiday dadka kale oo yihi cilmigii haddii dadka hore un lagu khaas yeelo iyaguna kuma intifaacayaan haddii taa la yeelo de waa insaafkiisi iyo tawaaduc iyo taas iyo siduu cilmiga u cisaynayay mar uu khaasatan haarun rashid doonay dee si cadadii ciraaqna ahayd bal in iyaga laga dhegaysana wuxuu yihi anigu san culimada iyadii kasoo gaadhayba dee qiraa'adaasay hayd oo dee ilaa markii dambe ay kuba qasbanaayeen oo de waxa weeya inay dee iyagii ay ku dul aqriyaan un bal ama dadkii dee qaariga ahaa oo waxa weeyaan nin kaleo macna nucisiya ay aqriyeen bal midku waxa weeyan isagu ma yeeli jirin taas bay ahayd waana isaga isku mid oo way siman yihin samaac iyo qira'a waa iskuwa mid waa wej taxamulo mid kasta aan samaacu kama mudna qiraa'ada cinda malik taasi waa mid muxuu sheegay bal taasi qowlkii malikiya de haddii ciddii kale kuwa waafaqsanayd taasi ha noqoto hadda ogaanayaana iskaji darsamin in wax lagu wariyaa iyada waa wax lagu ijmaacsan yahay ee waa xaggii martabada imika tan khilaafke culimadii kale agtooda markaa khilaaf baa jira oo ah alqiraa'a cala sheekh iyo asamaac min lafdi sheekh keebaa mudan imaam malikun maahay qolooyin kale horta qowlkaa la qabi way jireen bukhaari agtiisana waa saas oo kale oo kitaabulcilmigu saa kuba sheega iyo qolooyin kaleba bal intooda badan laakiin agtooda barhkood waa intooda badan iyo waxay raajax yeelaan samaaca sia laynoogu tartiibiyo samaaca horeeye yidhaahaan waayo waaba sheekha laftigiisii kitaabkiisii ama xifsigiisii kan kale waa dhegeysanaya una balkaasaa ka mudan bay yidhaahaan qiraa'adna waa martabada labaad dee qolooyin yar oo iyaguna aymal ahaa laakiin aada u yara oo iyagu leh qiraa'adaaba kaba mudanoo sheekhu haddii uu bal matalan markuu aqriayo haddii qalad ka dhaco wuxuu ka mudan wax laga yaabaaba ama ninkan daalibkaa jahligiisa ha noqotay ama haybe uu sheekii ka haybayste inaanu wixii joojin baa dhici karto qaladka si ku socdo laakiin sheekhi markuu dhegaysanayo wixii qalad ah waa joojinaya waa saxaya dee isaga ma dhaafayso oo bal markaa qiraa'adaaba ka mudan barhkood yidhima way jiraan laakiin dee qowlkooday u badan yihiin waxa weeye culimadu inay rutbada labaad cardigu yahay qiraa'aduna mee samaacuna rutbada koowaad iyo intaa wey wahiya cinda maliki kalawali wahiya waa qiraaadii cinda malikin kalawali waa kasamaaci waana isla mid wlkhulfu khilaafna fi tarjiixi tarjiixa kooda raajaxa qiraa'ada iyo samaaca laysku khilaafsan yahay khulfun khulfi weeye muctali sareeyo shuhuroobay oo dee laakiin agarkoodii iyo intooda badan ay qabaan in samaaca horeeyo qiraa'adna ay dambayso haddaba bal markaa haddaad arrintaaduba ahayd inaad sheekha ku dul aqriday uun marka dambe adiga lagaa warinayo maxaad odhanaysaa tiibuu inoo sheegaya wuxuu ihi qara'tu aw quri wa inii asmacu tajwiiduhu lada tajwiiduhu ladayhim mutabacu marka muxuu ihi qara'tu waan aqriyey calaa fulaanin adaa markaa ku dul aqriyo qara'tu calaa fulan baad odhan aw amase quri'a calaa fulaanin hebel baa lagu dul aqriyey wa inii asmacu cibaaradoodna kolley waa ana asmac bayde waa wasanke walxaal inii anigu asmacu aan maqlaya anigoo maqlaya hebel lagu dul aqriyayey haddaba cibaaradaasi markaa cibaarada tajwiiduhu lafdigan lafdi ahaanba ugu celiyo qara'tu walow ay ficlay dee markaan ka xikaayona lafdigeedii bal taasna mubtado hore kaba dhigo haddaba cibaaradaas fiicnaynteeda la fiicneeyo ee la fadilo ladayhim culimada agtooda mutabacuntu la raacay weeye oo iyada taas waa la raacay kolley marka kitaabkii kale o eegto ee uu kasoo qaatay nadmigan aad baa farqi weyn baa yar xagga suurada udhexeeye ujeedadiisu waa maxay alfaado dhowraa la isticmaalaya uu inoo sheegi doonaa waanu yar dheerayn doonaaba haddaba laakiin lafdiga ugu mudani waa kii lafdiga ugu mudan ee khaasatanna waaqaci si fiican u cabiraya eebacnaa cibaaraadka loo isticmaalo qiraa'ada ugu sareeya ee ugu mudan ee ugu fiicani waa adigoo yidhaaha qara'tu calaa fulan ama quri'a calaa fulan wa ana asmac waayo waa xaaladiibaad kaba warantay waaqacad siday ahayd baad u sheegtay wixii aada caddaysay wax labsiyo iyo wax kaloo ku sugani ma jirto umuur aada doonaysa inaad raacsato ama aada raacsanaysaana ma jirto ood uga baahan tahay bal markaa taas baa ta u mudan ah intaa weeye horta oo macnaa alfaadii agaha ta ugu sareysa ee ugu fiican halkan waa inaad tidhaahid qara'tu calaa fulan ama quri'a calaa fulaanin wa ana asmacu ataa tidaahid wa ana asmacuna halkan iyada markaa qeyb bay noqon dee wax loo baahan yahay intaa weeye bal markaa maxaan laqbadan ku laamaya intaasu beydka inoogu sheege qara'tu lafdigaa qara'tu aw quria calaa fulaanin wa inii asmacu anigoo maqlaya ka cibaaradaas tajwiiduhu fiicnaynteeda la fiicneeyo ee maxay lagu tiriyo waa lafdigan qara'tu ama quria calaa fulan wa ana asmac lagu tiriyo inay tahay ajwad acibaaraat ladayhim culimadan dee xadiidka agtooda mutabactu la raacay weeyo ujeedadu cibaarada ajwad cibaaraat ah ama arag ugu sareysa ee qiraa'ada loo isticmaalo cinda aladaa waa lafdiga qaraata ama quriya calaa fulan marka muxuu ii fima mad fima mad mayfama mad ay fayalihi lafdigan qara'tu ama quri'adaas ay nidhi iyada ajwad alcibaaraada waxaa soo raacaya ma mada wixii tegey oo goormay tegeen waa halkii samaacan kuma soo maray oo kayra samaaci samaaci aan ahayn yasxabu xaal uu la saaxiibayo kaasi qiraa'atan lafdigaa qiraa'atan uu la saaxiibayo oo maxaa martabadii labaad noqonaya alfaadaynu samaacii kusoo maray maxaan soo aragnay xadahanaa waan soo aragnay samictu iyo amba'naa iyo akhbaranaa iyo waan soo aragnay alfaadahaas haddaba wuxuu leeya wixii aynu soo marno oo dhan waa martabada labaad laakiin samaac ahayn oo samictu dee waa waxaad maqashay sariix ku tahay wixii sheekha lagu dul aqriyayay ma odhanaysid walow dee imaam malik iyo agtooda ani waxba asiga kusugan aanu jirin bal markaa samictu ma odhanaysid wixii bal aan samaac ahayn alfaadii kale xadahanaa lahaa iyo amba'naa iyo akhbaranaa lahaa oo laakiin maxay ah qeyb buu inoo raaciye eg qiraa'o la socda oo tidhaahid xadahanaa fulanu qiraa'atan ama akhbaranaa qiraa'atan amba'anaa qiraa'atan lafdigaa qira'aad raacinaysa si ay u noqoto iyaduna loo cadeey tii hore ay uga baydho oo tii hore haddaad xadahanaa keliya lahayd tan haddaad tidhaha xadahanaa qiraa'atan calayhi arrintu waxa weeye waa lagu dul aqriyaye oo markaa lafdigaa qira'a ay la socotaa samaacna iyada meesha ka saar bal samaac iska daa wixii aan samaac ahayn oo laakiin weliba la socda lafdigaa qiraa'atan taas wey ay haddaba fama madafayalihii waxa soo raacaya oo xaggan kusoo raacaya umuuraha bal wejkii taxamulka alfaadii la isticmaalayay markay qiraa'atay wejka taxamulku ma madaa wixii tegay alfaad ada ahaaye aynu soo marnay aynu kusoo marnay halkii samaaci hayro samaaci oon ahayn isticmaalaya qaydla-aan oo malik iyo bukhaari iyo amsaashood weeye may xadahanaa qayd la-aan lama isticmaalayo haddii loo isticmaalayna qiraan lagu qaydo akhbaranaana waa la isticmaali karaa qayd la-aan waana tii markii dambe isilaaxa kuma sugnaaday waana sida muslim ay qabaan imaam shaafici iyo amsaashiina waa qowlkooda qabaan saa daraadeed buu leeyahy maaha dad yaryar ee waa raggii waaweynaa ee kubarada ahaa meesha khilaafkood baa taa kuma sugan bal saddexdan qowl baa meeshii jira kolley masaladna waan suuraynay marka wajaa wuxuu yihi may wajaa waxa yimi fi xadahanaa waakbar aw akhbaraa gayra muqayadin xaal yay iyadoonu qeyd lahayd oo ujeedadu qiraa'atan caleyh lagu qeydin arrintuna ay camdi ahayd khilaafulkubaraa raggii waaweynaa khilaafkoodii baa yimid marka muxuu ihi raabicahaa kale saaaxafil cidimo kala haysa raabicuhaa xadathanii in samica min shaykhihi munfaridan fatabica raabicuhaa aqwaasha keeda afraad san uu soo dhigay saddex qowl baan halkaas soo saarnay qowl afraadi inuu jiro ayuu sheekhu soo dhigtay markii hore enan kalaam yaru xagga dambe raaciye noqonee dee cibaarada sharaxina uu shaarixi san kuba sharxaday ee uu raabicuhaana aqwaasha keedii afraad uu yihi aad baad markaa u qariibsado de waxay keentay abiyadii alfiyad o dhan inanu laabmo iyada bal taas oo kale o laakiin shaarixa hadhow odhan doona hadalkan marka uu horu sharxaya raabicahada uu ku sharxo aqwaasha keliya afraad buu yihi isaga uman iska raacay buu leeyahi naadimka oo malaha sharxiisa sidaa kuba yidhi meeshan qowlkani waa arrin gaara oo kaba baxsan saddexdii qowle hore aynu harnameyna qowl afraad oo meesha soo mariya soo ku afreynaya ma jirta saddexdaa qowlan bay ahayd tani waa masalo gaara oo kaba baxsado markaa raabicaha inuu meesha yimaado horta naadimku asal ahaan may ahayd cibaaro kale inuu kaba cabiray ahayd bal dee sade ama uu kaba cabiray alfiyada ciraaqi ama alfiyada sudi midun iskaba raacay cibaaraadkoodii oo ahayd mana aha wax dee imika halkan way banaantaya ma banaana laiskaba hayste waa arrimo istixsaan oo xaakim iyo ibni wahbi iyo laga wariyey un weeye bal markaa raabicaha iyada maxal ma laha marka wuxuu yihi haddaba oo waxay culimadu fiicnaysteen xagga hoosu taa tambiiha dambu kuba qabanaya marka horusan kuba sharxado intaan halkaa gaadhin waayo ano de laba daalay meeshii oo islahaa de cibaaraad soo qoro bal markaa waxaan dee mulaaxadadaydi soo qoro ayuu bal markii dambe hadalkiisa arkeen waxa weeye un rabiicaha meesha waan kaba saaraynaaye bal markaa wastaxsanu baa iskaba dhaho ama de waxay culimadu fiicnaysteen xadathanii lafdigaa xadathanii inuu yidhaaho shaksigu in samica hadduu maqlay min shaykihi sheekiisa uu ka maqlay munfaridan xaaliyay isagoo keliya ah ee fatabican taasay agtooda mustaxsan kuba ah waajib ma aha ee shardi maaha siduu ciraaqiba alfiyadiisa ku yelaaho ee waa waxay laakiin ku tiriyeen inay fiicantee waxaad ka dhigtaana aliftantii dee almunqaliba can min tawkiid alkhafiifa taa hore iyada alifulidlaaq bay ahayde in samicaadu adigu raac taas wain tacadada hadduu ciddii adigu bal meesha wax maqlaysay ay tirowdo oo mid ay kaba badan tahayna faqul adigu waxa tidhaahaa ruuxiisaa wax ku wariyayow xadahanaa dheh oo lafdigan jamaca amanaadiyo damiirkii jamciga la kaalay akhbaranii ay lafdiga akhbaranayna biqaari'in wuxuu u sugnaaday isagu ku isagu aqriyay waxoo qad cuyina la cayino ujeedadu waa ruuxii isagu naf ahaantiisa isagu aqriyayay ee ayaa cibaaradan akhbaranii isticmaalaya wain tacadwaay akhbaranaana lafdiga akhbaranaa taqulu waad odhanaysaa adigu in quri-a haddii lagu dul aqriyo calaa shaykhin sheekh korkii walxaal anta adigu saamicun ku maqlaya aad tahay liman talaa ki aqriya saddex abayd waxaan isu raaciya waa isla wada macnee mar baan wada macnaysanana waana wax iska daahira bay la tahay ishkaaliye ma laha intaa raabichuhaada mooyaane raabicana alxamdulilah walow xagga marka hore uu ku sharxay raabica io aqwaali fi laqa xadasana a akhbarana on taa calaaqa aanay la lahayn waa ka marka dambe tambiiha raaciyeyba isaga laakiin mujaaraad un buu leeyahay marka maxay tahay tan eeg alfaadahan way na anfacaysaa imika khaasatan muslim oo kale iyo de wixii shardi horta maaha oo ma odhan karno dhammaan sinay u wada jeedeen oo arrintu tan bay ahayd waa istixsaane laakiin kutubta ayaa cibaaraadkan kol qaala fulan xadahana muslim baaba odhan karaa intuu xadathana fulan wa fulan wa fulan yidhaah ayuu haddana sheekhadiisii dib ugu laabmaya ayuu odhanaya qaala fulan xadathanii wa qaala fulan xadathana cibaaro sidaasa ama akhbaranii akhbarana isaga waxan uu kala wada soco aad buu u ilaaliyaa oo kale waa umuuro aada ogaanayse markaa maxay tahay tani eeg haddaad sheekhiisan oo kale uga maqlaysood kutubtii kabama axaadiistii ka dhegaysatay marka dambeed warinayso waataynu soo marnay xadahanaa baad odhanaysaa laakiin arrin bay kala saareen ifraad iyo jamac ay u kala saareeno haddaad keligaaba ahayd oo darsiga ama axaadiistan sheekhu keligaa kuu sheegayay markaa xadathanii dheh haddii dad aa wada joogteedna oo marka dambeed warinayso waxaad tidhaahaa xadahanaa inay dad kale kula joogeen taasi waa qiraaadii mee samaacii lafdiga sheekha laga maqlayay markay qiraao noqoto sheekha lagu dul aqriayo ay noqoto haddii iyada aad adigu qaariga ahayd walow aan cibaaradiisa sharxiisa waan iskaga baydhayaa haddii bal qka adigu aqriayo aad ahayd ood adigu aad aqriday xataa dadbaha kula jooge markaa dheh akhbarani adigaa ku dul aqriyayay haddii adigu waad dhegaysanaysay un nin kalea aqriyayay waayo umuurahana kolley baaciska waa ka boodo waxyaalaha ikhtisaarsaday nin kalea bal waxa weeyaan aqriyayay adigu waad dhegaysanaysay marka waxaad tidhaahaa akhbaranaa dheh bal intaas bay tahay allahuma arrinta jirtaa waxa weeya shaarixu markuu sharxayay markuu safxada kaleba cibaara soo dhigto isagoo idha wastaxsanu xadathanii waa kii alfiyooyinka sidii kuma sugnayd isagoo idhahabaa fiicnaan lahaydba onuu raabicahaaba odhan sadarka saddexaad markuu soo gaadho ayaa wuxuu kaba cabiray waidaa qaraa calaa shaykhi walaysa macahu axadun qaal akhbaranii oo macnaa haddii aan cidin la joogin isaga keligii aqriyayay ma yahay akhbarani mao lakin dee kolley usluubkoodu wuxuu ahaaba haddii isagu aad adigu aqrido xataa hadday kulaba joogaan akhbaranii waad odhanaysaa waxa weeye taas waad odhanaysaa oo ciraaq baba sharxiisa alfiyada wuxuu kuba yihi wa fi kalaami alxaakimi wabni wahbin oo labadooda asal u ahaa labada qowl laga soo naqliya ana alqaari'a yaqulu akhbaranii sawauna samica macahu gayruha am la kol haddaad qaaridii tahay oo kii aqriyaya ay tahay akhbaranii waad odhan iyada markay akhbaranii tahay shardi maaha inaan cidi kula joogin muhimku shardigu muxuu noqon ama arrintu ay noqonaysaa inaad kii tawaliye qiraada noqoto kol haddaad qiraadii tawaliday akhbarani baad odhan adigoo cid kaleba ay kula joogto ama aanay kulaba joogin bal markaa macnu waa intaa labadumaad markaa ku laabmaya muxuu yihi markaa raabicu hada iska dhaafo xadathanii macnaa ee wuxuu odhanayaa shaksigii xadathanii buu odhan in samica hadduu maqlay min shaykihi sheekiisa uu ka maqlay axaadiisan ama kutubtan munfaridan xaaliye mid keligii ah oo gooniya ee fatabican raac dariiqada culimadu ay jideeyeen ee ay iyo walow aanay shardi ahayn oo ruuxu isagoo keligii xadahana hadduu yidhaah de waa tiinaadu jamacun ma keentee almucadimu nafsuhuba waa isticmaali jiray waa odhan karaa markaaba oo shardi ma aha laakiin waa sii fiicnaydba wain tacadada hadduu ciddii wax maqlaysay ay tirowdo faqul waxaad tidhaahaa xadahanaa fulaanu dheh akhbaranii akhbaraniina ama kelimadaasi cibaaradaasi liqaari'in waxay u sugnaatay ruuxa qaari ah oo waxa odhanaya kii qaariga ah ee aqriyayo qad cuyina lacayno ujeedadu waa qaarigii naftiisi isaga kii aqriyay qiraada tawaliyey akhbaranaa lafdiga akhbaranaa taqulu waad odhanaysaa in quria haddii la aqriyo calaa shaykhin sheekh lagu dul aqriyo sheekh lagu dul aqriyo walxaal anta adigu saamicun ku maqlayi aatay maad aqriyahayne aada dhegaysanaysood maqlaysay liman tala kii aqriyayay bal intaas baynu kagaba baxnay bayd baa ii hadhay oon iga raacinaya un marka wuxuu ihi anba'a fi ijaazati mustacmalu walyurca min gayri lbayaani alcamalu wuxuu ihi anbaa lafdiga anbaa mustacmalun ku loo isticmaalay weeye fi ijaazatin ijaasa loo isticmaalay ee walyurca ha la ilaaliyo min gayri lbayaani caddayn aada caddaysay istilaaxaaga iyo isticmaalkaagu iyadoonay jirin alcamalu culimadu dee camalkan culimadaynu soo naqlinay ee istilaaxaadkoodii ahaa balka dee oo camalkoodii ahaa hala ilaaliyo hala raaco siyaqal adaa si ay u kala duwayeen kol haddaanad adigu ujeedadaada caddayn oon markaa dee kol haddaad caddayso labsi kama imanayo ee haddii aanad caddayn dee sidaa culimadu ay istilaaxa kaba dhigatay raaco ku soco baydka muxuu inoogu sheegaya markii hore wuxaynu soo sheegay samaac markay tay ambani ama ambanaad odhanayna akhbaro iyo amba iyo xadasan xagga luqada ma farin ma kala farqin karno wax weyn oo waa islaba mid qiraaadii hadday tahayna ambani qiraatan ama ambana qiraatan waad odhan kartaa laakiin markii dambe maxaa jiray khaasatan quruntii dambe cusurtii riwaayada malaa saddexii boqol way soo weydaartay taasi beryihii dambe maxay dhacday inay iyagoo wuxu ay tahay isilaax ee luqa aan lagu kala saarahayn de intii cusurtii riwaayada jirtayba akhbariya xadasa waa taasoo waa la kala saaray oo akhbara qiraadii bay ukhaas yeeleen xadasana samaaci lafdigan amba-ana ijaazaday u isticmaaleen hadi u nimanka dinfulan khaasatan waktiyada dambe waktigaa hore raggii hore waa isku mid laakiin markaa dambe hadduu yidhaha amba-ani keliya isticmaalkoodii wuxuu noqday markii dambe iyo istilaaxoodu inay ijaazo taasi tahay ijaazo tahay bal taasna la ogow buu ku leeyahay oo laba soco markaa dambe taasay noqotay waxaa kaluu leeyahayna bal haddii aada alfaadahan adeegsanaysood adigu isticmaalayso haddii dee wixii ujeedadaadii aada caddayso oo amba a anigu waxaanu isticmaalayaa wixii aan sheekhayga ka maqlay aada tidhaahid dhib malaho taa u caddayso ee markaanay umuurahaasi jirin dee camal baa jira culimadii xadiidka oo ama istilaaxaad ay sameeyeen istilaaxaadka hala raaco hala ilaaliyo marka aanay caddayn si aan labsi u iman oo ruuxu dee isilaaxii uu yaqaanay ayo wixii ku xambaaraya adigana waxaa dhici karta si kale inaad u isticmaasho ama ninkani u isticmaalay marka hadduu caddeeyo waa sax haddaan u caddayn dee isilaaxii guudun ha lagu dhaqmo ha la isticmaalay intaa wey anbaa lafdiga anbaa mustacmalun ku la isticmaalay wey fi ijaazatin walyurca ha la ilaaliyo min gayri lbayaani caddayn marka aanay jirin in la caddayn dee ruuxan wixii iyo siduu u adeegsaday alfaadahani aanay jirin alcamalu camalkii oo ujeedadu camalkii ahlucilmiga iyo sidii ay u isticmaali jireen taas iyada ha la ilaaliyo oo hala dhowro si bal markaa aan labsi u iman oo de wixii marka dambe istilaaxi sii socday isagiiba xaqiiqo iskaba noqonayo curfiyaa hadhow wixii khilaafsani waxaa dhici karta in isagii laguma fasiro aan la fahmin ee hala ilaaliyo istilaaxaadkoodi wallahu subxana wa tacala alam الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا ثم ألفاظ الشيوخ تتبع لا سيما ما من كتاب ينتزع وإن نقل بالنقل بالمعنى فلا إن التساوي عنده قد حصل waxaynu socotay weli alfaadihii adaha ah khaasatan labadii noocee hore ee qiraa'adii iyo ama cardigii iyo samaacii iyo umuura furuuc umuuraha ama alfaada adaha kuba tacalluqsan taas baynoo socotay marka halkana wuxuu inoo sheegayaa sheekhu raximah llahu tacaala bal raawigii haddii sheekhiisii uu lafdi kaba maqlay masalan sheekhiisii xadahanaa buu yidhi ama akhbaranaa buu yidhi waana tan aan aragnay xagga luqada farqi saa u dhexeeya inaanu jirine dee culimadu inayba ama in badan oo kaba mida ay kala soocaan oy kala duwaan oy laba masalan wej oo awjuhda taxamulka kaba mida ku kala xambaaraan ama ay u kala isticmaalaanba haddaba taasoo kale sheekhiisa amase kitaab ee mu-alafa oo marka ama musanaf oo kutubta asaaniidale kamida oo sanadkiisii dee xadahanaa ama akhbaranaa mid ahaani kuba sugan tahay isaguna wuxuu ka naqlinayo taas oo kale ama uu kitaabkii qoranayo haddaba suurooyinkaa buu leeyahay iyada ruuxu ma laha inuu lafdigii sheekhiisii uu kaba maqlay ama cibaaradii kitaabkan kuba sugnayd cibaaro xagga luqada la mid haataba ee waatan oo kol kolbay cur istilaaxii ay farqi u dhaxaynaya ama istilaaxoodii dee intooda badan e inuu midkood mid ta kale uu kuba bedelo oo isagoo xadahanaa riwaayadiisu ahayd halkii xadahanaa akhbarana uu kaba dhigo ama akhbarana ay ahayd halkii xadahanaa uu kaba dhigo bal taas buu inoo sheegayaa iyo umuuro kuba tacalluqsan oo wuxuu yihi sumata adigu waa umuuraha bacdigeed alfaadu shuyuukhi sheekhyada alfaaduhoodii iyo cibaaraadkoodii dee umuurahan kuba tacalluqsanaa aan hayne ama xadasana ahaa ama akhbarana ee sheekhii uu ruuxu kaba maqlay tutbacu waa la raacayaa weliba laa siyamaa khaas ahaan iyo gaar ahaan maakii yuntazacu laga soo qaatay min kitaabin kitaab wixii ee kitaab dee ku qornaa ee ruuxu nuskadii ama kitaabkiisii uu sheekhiisa kaba wariyey si kuba qornayd ee nuskada uguba sugnayd maa min kitaabin yuntasac taas alfaadaha la raacaya raacitaanka halkana macnuhu waxa weeyaan lafdigii sheekhu yidhi ayuunbaad ideegsan adiguna oo hadduu sheekhi uu yihi adigu inaad taadii adigaa cabiraya oo imika sheekhaagii wixii aad ka maqashay haddaad tidhaha xadahanaa iyo haddaad tidhaha samictu iyo haddaad akhbaranaa tidhaha ama wax kala tidhaha waa tacbiirkaagii taasi oo adiga tacbiirkaagii weeyo sheekhaagii wixii aad ka maqashay baad si aad uga maqashay unbaad caddaynaysaa laakiin sheekhaaga cibaaradiisii uu sheekhiisa kaga soo naqliyey adigu balta doonto dheh kolba si dee wejkaagii aad ku xambaartay xadahanaa ama samictu ama akhbarana laakiin markaad fulaan tidhaaho isaguna sheekh kaluu kasii naqlinaya sheekhiisii ah lafdi ade ayuu adeegsaday u isticmaalay ama xadahanaa buu isticmaalay ama akhbarana cibaaradiisii ha dhaafin mid kale ha ku bedelin ee lafdigiisii raaco hadduu isagu yihi sheekaagu xadahanaa fulanna xadathanaadii uun dheh hadduu xataa xadahanii yihi si alfaadihii ifraadka iyo jamaca loo kala duwayay xadathaniidii dheh hadduu akhbaranaa yidhina ama akhbaraniina tii uun dheh laakiin mid kale ama lafdi kale ha ku bedelin taas buu adigu yahay raacitaanku taa weeye sumata alfaadu shuyuukhi sheekhyada alfaadahoodii iyo cibaaraadkoodii waxa weeyaan tutbacu waa la raacayaa oo lafdigii daalibku uu maqlay ee uu sheekhiisa ka maqlay siisii unbuu ula imanayaa ee ragga qaarkoodna culimaduna aada bay barhkood ugu cinaayoodaan oo eeg muslim baad arkaysaa isagoo odhanaya xadahanaa fulaanu wa fulaanu wa fulaan marka hore waa sheekhyadiisii isagaa israacsaday marka dambe u odhanaya ama fulan faqaala xadaanii waama fulan faqaala xadaanaa oo kale ama akhbaranaa xataa cibaaraadkaas ifraadkiiyo shamac ayuu kala dhowraya si uu dee midkood ba yidhi haddaanay dee is ahayn lafti keliya wada lahaynba laasiyama weliba halkan waxaa arrintaas dee aada iyo aada ugu sii mudan oo ku sii gaar ah ma xadiiskii yuntasacu laga soo qaadayay min kitaabin kitaab oo weliba eeg laba xaalaha meeshii wadataan midi waa xaaladii cibaaradii sheekhiya lafdigiisii oo kitaab kamaad maqlayna korkuu kaba sheegayay xadaanaa fulan buu yihi ama xadaanii ama akhbaranaa ama samictu lafdigiisii raac buu leeyahy taa kolkol baa in laysku bedeli karaa wuxuu inoo soo yar naqlin karaa haddii xaali ay jirto arrintuusi haddii ay tahayba kitaab oo kitaab dee la alifay sida muslim oo kale aad wax ka soo qaadaysa bukhaari oo kale ama kutubtii kale cibaara dee mu-alifkii uu isticmaalayo ama sheekhiis